qabashada araajiyada iyo diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo ay ka bilaabanayso saddexiyo tobanka oktoobar labada kun tobaniyo toddobada ay ku eg tahay labaatan iyo kowda oktoobar labada kun tobaniyo toddobada dooda musharaxiinta ee lifeka ah tifiyada labaiyo labaatanka oktoobar labada kun tobaniyo toddobada khudbadda musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug labaatan iyo saddexda oktoobar labada kun tobaniyo toddobada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxay dhacaysaa labaatan iyo shanta oktoobar labada kun tobaniyo toddobada
sidoo kale waxa uu sharaxayaa shuruudaha musharaxiinta xilka isu soo taagaya
shuruudaha musharaxiinta madaxweynaha sida uu qabo qodobka afartan iyo lixaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug waxaa xilka madaxweyne xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug isu soo sharaxi kara muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha soo socda muwaadin soomaali ah kana soo jeeda gobolada galgaduud iyo mudug ee dowlad goboleedka galmudug ahna muslim guta waajibaadka waajibaadka diinta islaamka caafimaadkiisa maskaxeed uu taam yahay da-diisu aan ka yarayn afartan sano kana badnayn toddobaatan iyo shan sano inuu leeyahay aqoon aan ka yarayn heer jaamacadeed iyo waayo aragnimo hogaanimeed iyo maamul khibrad leh oo aan ka yarayn shan sano inaan lagu xukumin dembi ciqaabeed waa in aysan maxkamadi ku xukumin xadgudub ka dhana xaquul insaanka